بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلاابنيا آية 23 من سورة الأحزاب قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا waxaa laynoo tilmaamayaa dadkii muuminiinta ahaa dad ka mid a gaar laynoo ku sheegaya ilaahay wuxuu yidhi min almu'miniina mu'miniintay ka mid ahaadeen rijaalun rag waa ragraga iska rijaalun keliya maaha waxa weeyaan nakirada iyo tanwiinta iyo khabarka la dibdhiga iyo arrimo waaweyn baa ku jira min almu'miniina rijaalu rag baa ka mid ahaaday kuwa mu'miniinta raggaasoo sadaquu ka rur sheegay maa caahaduu waxay kula cahditameen allaha ilaahay calayhi dushiisa maa caahadu llah ilaahay waxay kula ballameen oo kula cahditameen calayhi dushiisa nadarkii ay galeen raggaasi nadar bay galeen hadday nadar waxay ku galeen dagaal xaadiraan iyagoo nebi maxamed ma ciise ah calayhi salaatu wasalaam inay sugnaanayaan inaysan iscararaynin inay dagaalamayaan ilaa ay ka dhimanayaan raggaas weeye ragga laga hadlayo raggaasoo ka run sheegay wixii ay ilaahay kula cahditameen fa minhum iyagii waxaa ka mida man baa ka mida baa ilaahay yidhi qadaa gutay naxbahu nadarkiisa bimacnaa qadaa waa maxay waffaa oofiyeoo gutay binadri iyo wacahdi ballankii iyo nadarkau galay buu ka soo baxo waa ku dhintay isagoo dagaalamaya waxaa ka mid ahaa saxaabiga anas binu nadri la dhihi jiray anas binu nadri waxaa ka mid ahaa nebiga adeerkiisa xamse bin cabdilmudalib waa ka mid ahaa wa minhum waxaa ka mid a raggaas man baa ka mida yantadiru koranaya weli sugaya aan weli dhiman laakiin sugaya ilaa qofkaa jesh buu leeyahay waqtigiisoo aan dhammaan ma dhiman karee kuwo weli sugayana waa jiraan oo cahdigii ku taagan iyagoo tabtiisay waxay rabaan iyana sidoo kale ina ku dhintaan wamaa baddaluu ma ay bedelin kuwaas wamaa baddaluu ma ay bedelin tabdiila bedelin maa qayaruu may doonin cahdigii ay ilaahay kula ballameen bedelid ma aysan bedelin wax ay ka ay macnaha ka bedeleen haba yaraatee ma jidhaa leeyihi nimankaas baa ka mid a arrintu waxay ahayd baa leeyihi anas binu maalik baa wuxuu warinayaa sida ibnu jariir adabari uu soo saaray adeerkay oo isna anas la dhihi jiray anas binu nadri baa wuxuu ka maqlaa ka maqnaa buu yidhi dagaalkii beder oo cajabta badnaa markaasaa adeerkay wuxuu yidhi buu yidhi dagaalkii u horreeyey ayaan ka maqnaa nebi maxamed ma ciise calayhi salaatu wasalaam haddii lain ashhadani allah ilaahay hadduu xaadiriyo dagaal kale ilaahay arkeen oo arkeen oo daahiriyeen bal waxaan sameeyo waa la arki doonaa dagaalkii uxud baa dhacay marka sanadkii xigay saa muslimiintii baa xoogaa cararay markaasuu wuxuu yidhi innii abrow ileyk ilaahay waxaan kaaga beri noqday waxa ay raggaa cararay sameeyeen madax raggaa gaalada ah oo nebi maxamed dagaalka kula jira waxay ku howlan yihiin ilaahu beri baan ka ah nebi maxamed inaan dagaal kala hor imaado ilaahu waa kaaga beri noqday beri baan ka ah waactadiru ileyk waxaan kaaga cududaaranaya ilaahayow mimaa sanaca haaulaai kuwaan waa cududaar kuwa cararayna waxay sameeyeen anigu waa ka cududaartay ma samaynayo seeftiisiiba soo qaatay isagoo xaggii gaalada u soo socdaa waxaa ka hor yimid sacad binu mucaad nabadoonkii weynaayo jannada loogu bishaareeyey markaasuu wuxuu yidhi saxaabigii xagga gaalada u socdoon anas ahaaba wuxuu yidhi ey sacad waryaha sacad wallaahi innii la ajidu riixa aljanna duuna uxud wallaahi jannada waxay iga soo uraysaa buurtan weyn oo uxud sokadeeda waa buur ballaaran oo dadka xajkii cumrada iyo taga arkay iska dareersanoo tirada ka badatay dagaalkii uxud baa dhinaceeda ka dhacay wallaahi meeshaan buurtan gosha ka sokaysa jannadii baa iiga soo uraysa ninkaana xagga u sii socdaa oo xaggii gaaladu ka yimi ninkaana waaba daba maraya wuxuu leeyahay xaggaa jannada iga soo uraysa saxaabada jannadii adduunka iyagoo joogaa jannadii urteedii qaarkood usoo urdha oo ilaahay ku karaameey oo ku maamuus gaaladii inta u tegoo la dagaalamay ilaahay laga dilay saxaabiga fa minhum man qadaa naxbahu ballankiibuu fulinaya saacad baa waagi dambe nabiga u warramay wuxuu yidhi yaa rasuul allahi wallahi anigu waa awoodi waayo buyidhi wixii ninkaasi sameeyey inaan la noqdo waa waa waa awoodi waayo buyidhi saxaabiga anas binu maalig oo baa wuxuu yidhi adeerkii markuu ka sheekeynayey adeerkanna waxaan ka helnay buu yidhi bayna alqatlaa dadkii la laayay dhexdiisa wabidhi wa bihi bidcun wa amaanuuna jaraax dhowr iyo siddeetan dhaawac oo bayna darbatin bisayfin seef lagu dhuftay aw dacnatin birumxin waran lagu dhuftay ramyatin bisahmin leeb lagu tuuray iskugu jira baan ka tirin labaa la kala yaqaanaa nabarade kani waa leeb kani waa waran kani waa seef siddeetan iyo dhowr dhaawac baa ninkaa laga tiri waana meyd meydkiisi baaba la garan waay ilaa gabar walaashiisa timid markaasay faraha ku garatay farihiisay garatay waxaan ku sheekaysan jirnay buu yidhi aayaddan min almu'miniina rijaalun inay ku soo degtay yaa fiihi wa fii asxaabihi isaga iyo raggiisa ragga la midka ah taasaan ku sheekaysan jir bal hadda arrintaa arag cajaa'ibta halkaas baa taa la mari min almu'miniina rijaalun halkaasaa la dhig faminhum man qadaa naxbahu minhum man yantadar wamaa badaluu tabdiila diintaa ilaahay inay hirgeliyaan ayaa iyaga ujeedkoodu ahaa liyejziya allaahu facala allaahu daalika ilaahay arrinkaasou sameeyey liyejziya allaahu ilaahay inuu abaalmariyo assaadiqiina kuwa runta sheegay bisidqihim runtooda inuu ka abaalmariyo bisababi sidqihim abaal wanaagsan in la siiyo iyo wayucadiba ilaahay inuu cadaabo almunaafiqiina kuwa munaafiqiintaa in shaaa hadduu doono ow amase yatuuba calayhim inuu ka toobad aqbalo kuwa haddii la cadaabayo hadday munaafiqnimo ku dhintaan haddii laga toobad aqbalayana waa hadday soo muslimaan ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday yahay ahaan doona kafuuran mid dhaafid badan raxiimaa oo naxariisasho badan wakaas raxmadda ilaahay weliba hiy alqaalibatu liqadabi caradiisa midda ka qaalib noqotay wey raxmadda ilaahay baa ballaaran walidaaba in allaha kaana kafuura raxiima baa lagu khatima aayaddan kariimada waradda allahu ilaahayna waa celiyey waa radiyey aladiina wixii kafaruu gaaloobay biqaydihim bisababi qaydihim caradooda sababkeed ilaahay waa radiyey waa naqay waa celiyey aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo isu soo bahaystay ilaahay waa celiyey biqaydihim xaalay ku sugan yihiin caradooda iyagoo caraysan laba iyo toban kun saxaabadayana waa saddex kun ilaahay waa celiyey madiine waa laga ceshay dagaal ma dhicin magaalo ma soo gelin xoolo ma qaadan iyagoo waxa weeye caraysan oo muxnaqiina maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa macnaha neeftu ku dhegan tahay oo cabursan bay meesha ka noqdeen hadlila ilaahay wuxuu yidhi lam yanaaluu xaalaysan gaarin khayraa lam yanaaluu xaalaysan gaarin khayraa wax khayra ma ay gaarin aya khayri laa fi dunya walaa fi laakhira ayay noqdeen waxayba kasbadeen dembi oo nebi maxamed bayba ka hor yimaadeen calayhi salaatu wasalaam wakafa allaahu ilaahayna waa ka kaafiyey almu'miniina mu'miniinta alqitaala dagaalka kafa allaahu lmu'miniina alqitaala ilaahay mu'miniintii dagaalka waaba ka kaafiyey sharkii cadowga ilaahay waa ka kaafiyey see looga kaafiyey gaaladii baa dabayl lagu dira waa iyadii ay ka qubtay digsiyaashii ka gembiday ay maaragtay lagu kiciyey iyagii lagaday malaa'ig baa lagu diray ilaa ay ka jeensadeen wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaday qawiyan casiizaa qawiyan waa qaadiran cala lintiqaami aargoosasho cadow ka argooto ka aargooso ilaahay qaadir buu ku yahay casiizna waxa weeyaan qaaliban laa yuqaaru waa mid qaalib ah oo adag oo aan laga adkaan oo aan la qaahri karin walidaaba nebigu wuxuu ahaa calayhi salatu wasalaam kii yidhaahda laa ilaaha ila allahu waxdah nasara cabdah waacaza jundah wahazama alaxzaaba waxdah isbahaysiga ilahay waa baabiye ducadana akhriyeysa ciidaha iyo maxamed cajaa'ibteeday leeda ilaahay kaas weeyaan balaayadiisa soo bahaysatayna ilaahay waa baabiye waa xadiidka bukhaariiyo muslim baa warinay sidaas baa ku dhacday وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وغذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ترنا محيط ترنا waxa weeyaan وأنزل إلهي وادجيي الذين كوي daaharuu soo caawiyey soo kaalmeeyey hum kuwaan isi soo bahaysay waxaa jira cadowga qaarna dabadda shishow ka yimi oo maka iyo kanshay baa laga soo duulay iyo qabaa'il qadafaani qolana daakhilkay ka yimaadeenoo yahuud dhowr qabiila oo nebiga heshiis kula jiray baa markay arkeen ciidankan badanoo kulaalaya madiina waxay dhaheen war maantaa laga takhallusayaa ayaynaan dagaalka ka harina inaan aan dhinac ka galno marka id jaa-uukum min fowqikum wa min asfala minkum qaarna hoos bay ka yimaadeen qaarna kor bay ka yimaadeen markaasay hoos inta kuwaani ka yimaadeen dagaalkii markaasaa soo galeen saa nebiga calayhi salatu salaam rag buu u dira raggaa loo diray weliba lama ogeysiin saxaabada iyo dadka si aan diida ciidan dagaalamaya la yidhaha dhabarkana waa laydinka jiraa waxaa la diidayaa in arrintu wareer iyo buuq galo rag baa loo diray si hoose way u tageen waxaa la yidhi warjoojiya waxaan waxaan ku ballannay ku sugnaada ka baxa arrintan waa diideen markay diideen waa laga soo noqday nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa nebiga ku filan iyo asxaabtee kuwii marka yahuuddi kuwii hore carare gaaladaas kuwaana maxaa ku dhacay alladiinada waa anzala aladiina alladiinana waa nimanka yahuudda ahaa waa reer bani quraydo weliba niman la dhihi jiray waanzala ilaahay waa dejiyey aladiina kuwii daaharuu hum kuwii tagay bay ku dhacaysaa gaaladii tagtay kuwii soo cudud u soo noqdoo soo caawiyo dagaalka la soo galay yaa oo soo taageeray oo min ahlilkitaabi ka mida ku bayaansan ilaahay kuwaas wuxuu ka dejiyey min sayaasihim xisniyadoodii difaacyadoodii daydadkoodii qalcadahay ku jireen waa laga deji meelahay dhufaysyadoodii baa laga deji waa laga deji waa difaacay ku jireen oo ku gabanayeen waqadafa ilaahay wuxuuna ku tuuray fii quluubihim qalbiyaashooda alrucba argagax baa lagu tuuray cabsi daran baa qalbigooda lagu tuura kuwa iyaga ah cabsi baa ku dhacday walbahaar iyo cabsi baa la geliy markaaseeba albaabadii dayd difaaci xisniyadii iyo godba u fureen waa isdhiibeen waa reer bani qurayd cahdigii bay buriyeen quraysh bay la safteen gaaladii markay jabeen oo carareen oo madiine ka tageen baa iyagii markaas la go-doomiyey markaase waxay dhaheen waxaanu raalli ku nahay inuuna xukumo ninka la yidhaahdo sacad binu mucaad saxaabigaas baan wuxuu nagu xukuman raalli baan ku nahay waa nabadoonkii hadda aan soo maraynay ee ahlujannaha ahaa oo markaa dhaawac ah markaasaa la yidhi haye isagaa idin xukumaya raalli ma ku tihiin haa waa loo keeno wuxuu yidhi wixii raga u waaweyn hala laayo dumarka iyo carruurtana halla qafaasho oo halla kaxeeyo wakaas waqdafa fii quluubihim rucb ilaahay wuxuu yidhi fariiqan taqtuluuna fariiqan taqtuluuna waxaad leynayseen waxaad leynaysaan fariiqan koox waa raggii sideed boqol baa laga dilay maalintaas mise sagaal boqol labadaba waa la sheegay yahuud bay ahaayeen iyagaa gardaray joojin waayeen waa waxay hadda weli gocanayaan oo adduunka iyo muslimiinta u baabi'inayaan wa ta'siruuna fariiqo kooxna waa qafaalanaysa waa dumarkii iyo carruurtii iyagana sidaas baa loo galayoo ilaahay baa guushii siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii saxaabada ahaa oo la socday marka xaaladii taagnayd kaanamaa inagoo u jeedna ficil mudaaric baa laga cabirayo fariiqan taqtuluuna wa ta'siruuna waana arrin dhacday xikaayat alxaali almaadiya baa layidhaha arrin tegey baa laga xikaayoonaya laga warbixinaya wa awraakum ilaahay wuxuu idin dhexal siiyey mu'miniiney ardahum kuwaas gaalada ah reer bani qurayda dhulkoodii kow wa diyaarahum daarahoodii labo wa amwaalahum xoolahoodii saddex markii dee la baabiiyey gaaladaas dhulkoodii caqaartoodii iyo beerahoodii fardahoodii guryahoodii xoolahay ka tageen waxaasoo dhan baa mu'miniintu la wareegay taa waa laydin dhexal siiyey wa awraakum ardahum wa ardan lam tada'uuhaa wa ardan wa awraakum ilaahay wuxuu kaloo idin dhexal siiyey ardan ardo ardadaasoo lam tada'uuhaa weligiina idna cag dhigin weligiin dhul idnaan ku joogsan lam tada'uuha idnaan ku joogsan weligiin aydnan cagaha dhigin waa khaybara waa yahuud kalaa deganayd waa magaalo weyn oo hadda sacuudiga ku taal bay noqotay reer qurayda ka bacdi baa la furtay iyadana wacadakum allahu maqaanima waa waa fatxan qariiban wey waa ka bacdi baa la furtay taasna waa lainsiiyey wa kaana allahu ilaahina wuxuu ahaaday uu yahayba calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiiran mid awooda wuxuu ilaahay damco qaadir buu ku yahay wax cajzi gelinaya ilaahay ma jiraan laa fi lardi walaa fi sama cir iyo dhul midna wax ilaahay cajzi gelinayaa ma jiraan aayadda ilahay awooddiisa cadaynteeda lagu caddeeyey oo lagu khatimado wa kaana allahu calaa kulli shayin qadiira baa l dee waxaa la ishaarayaa furishadaas muslimiinta ilaahay u furay futuuxaadka tirada badan ee dhulkii lagu wareejiyey ilaahay baa awooda ilaahay baa makansiiyey ilaahay baana u dhiibay sidaa weeye yaa ayuha nebiy halkan waxaa laga hadlayaa xaasaskii nebiga marka dagaalka halkaasi looga soo baxay yaa ayuha nebiy nebi maxamedow nebigaano calayka asalaatu wasalaam qul liaswaajika xaasaskaada waxaad u dhahdaa waxaa jiray xaasaskii nebiga xoogaa hadan la keenay nafaqada iyo biil dheeraada iyo dhaqaale iyo waxyaalay codsadeen waana mudan yihiin laakiin nebigu koonkanoo dhan buu macnaha inuu diinta ku hogaamiyo adduunkan oo dadka badbaadiyo iyo hawshaa weyn buuba ku jira ee xaasas iyo uu adeegood keliya khaas iyo nafaqadooda ka fakarkeed keliya maaha ummaddaa dhan inay imaan yeeshaan oo kuwa kale dacwada la gaarsiiyo xilkii diineed baa nebigu hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa dhacday xaasaskiina waxay dhaheen dadka madaxda dee dumarada ay qabaan waxay barwaaqo iyo adduun ku sugan yihiin idinkoo nebi maxamed khayru khalqillaahi yaa hoos jooga oo dee baahida iyo wax la isticmaalay dhibaato badan baa diinta loo soo maray dhexda marada lagu xihanayo markii dambe oo marka futuuxaadkan iyo waxaan la helay waxay dhaheen dee nebigu waa inuu aynu waxa ka helno arrintu marka qisadu waxay ahayd abubakar baa guriga nebiga yimid calayhi salaatu wasalaam mise dadkii waxayba fadhiyaan albaabka guriga nebiga loomana fasixin inay galaan cumar baa yimid wuu idan dalbay looma ogolaan markii dambea la yidhi abubakar iyo cumar ha soo galeen waa soo galeen nebigii waa fadhiyaa xaasaskiisina oo dhinacyada ka fadhiyaan nebiguna waa aaminsan yahay abubakar wuxuu yidhi wale maanta waan hadlayaabay nebigu waa la hadlayaa waa la wada aaminsan yaha meesha lacalahu yadxak bal inuu nebigu qoslo shib baa meesha la waday xaalad baa kolley jidhe wax jira ma ogiye bal inaan nebiga inta la hadhadlo xoogaa nebiga aan ka farxiyo uu qoslo wuxuu yidhi cumar nebi allow gabadha ina zayd ah waa xaaskiisa cumar haddaa arki lahayd oo iweydiisanaysa nafaqa iyo biil goor dhaweyto oo aan luqunta saas kugu laabay macnaha aan saas u maroojiyey waxbaa arki lahay markaasaa xoogaa nabigu dhool bira arrin kale ana halkan taaganoo dumarkan iyo nebiga la jooga iyo hawlbaaba meesha ka jidhay nebigu waa quslay markaasaa nebigu yidhi kuwaan dumarka hadda dhinacyadayda fadhiya iyaguna yas'alna nin nafaqata nafaqo dheeraada bay weydiisanayaan abuubakar abuubakar baa istaagay caa-isha u kacay waa gabadhiis inuu garaaco damco wax ku dhufto cumarna waa boodi xafsa u kaca inuu wax ku dhufto damca labadu isku marba waxay dhaheen tas'alaani rasuula allaahi maa laysa cinta ma nebi maxamed baa weydiisanaysaan wuxuusan hayn adduunyo uusan hayn baa nebi maxamed ku cuslaynaysaan nebigaa yidhi war ka fadhiista gabdhaha jooga gabdhihii waxay dhaheen wallaahi nebiga hadda maanta ka bacdi inaanan weydiinayn waxba weydiin mayno aayadda anaa soo degtay aayadda waxaa la yidhaahdaa aayat lkhiyaar doorgelin baa la yidhahdaa dumarkaa la doorgeliy war ama adduunyo doortaa la yidhi ama nebi maxamed doorta caaishaa nebigu ka bilaaba wuxuu yidhi arrin baan kuu sheegayaa ha degdegin ka fiirso ilaa aada aabbaha iyo hooyadaa la soo tashatid arrintu waa maxay bat aayaddu ku dul akhriyay aayadda garanaysaa macnaha dee ama waa laydin furin oo adduunyo iyo waa laydin fasaxayaa ama nebiga sidaa kula jooga markii lagu dul akhriyey markaasay tihi ma adigaan inaan kula joogaya inaan kaa tago cid kala tashanaya aabbaha iyo hooyaday tala weydiinaya ilaahay iyo rasuulkiisaan doortay iyo daarta aakhiro waxayna ku tihi nebi alla waxaan kaa codsanayaa gabdhaha kale inaa ilaahay iyo rasuulkiisa i doortay iyo daarta aakhiro haw sheegin baa nebigu wuxuu yidhi ilaahay aniga ima soo dirin anigooo dadka wax ku adkaynaya mucallim ano oo dadka u sahlaya alla isoo diray wa laa tas'alunii imra'atu minhunna ilaa akhbartuhaa gabar kasta waa u sheegaya xadiidka waxaa warinaya imaam axmed kadaaf ibni kaiir wa rawaahu muslim arrinkaasi markii uu dhacay dee aayaddan baa la soo dejiyay aayadda markaa aragsay laga cabiray yaa ayuha nebiy nebigaana loo soo marsiinaya qul liaswaajika xaasaskaada waxaa ku dhahdaa nafaqada dheeraadkaa ku weydiisa in kuntunna haddaad tihiin gabdhow xaasaska nebigow turidna kuwa doonaya alxayaata nolosha addunyaa dhow iyo wasiinatahaa birbirkeeda haddaad rabtaan fatacaalayna kaalaya umatickunna idin mutceeyeen mutco mutcatu dalaaq soo lama yaqaan gabdhaha la furo xoogaa la sii siiyo oo mutco la yidhaahdaa jidha umatickunna idiin mutceeyeenoo idiin raaxeeyeenoo mutcadii dalaaqa idin siiyeen wausarixkunna idin sii daayeenoo idin fureen saraaxan sii dayn jamiilan wanaagsan si wanaagsan baan idiin sii daynaya dhib la-aan adduunyo haddaa rabtaan markaa ciddii kaleo adduunyo haysataa dee baa u tegaysaan saasaan ku kala tegaynaa haddaa adduunyadaa rabtaan wain kuntunna haddaa tihiin gabdhayow turidna allaha ilaahay kuwa doonaya iyo wa rasuulahu rasuulkiisa iyo wa daara alaakhirata daarta dambe intaa haddaa rabtaan liibaan adduun iyo mid aakhiro fa ina allaha ilaahay acadda wuxuu u darbay lilmuxsinaati gabdhaha muxsinaadka ah oo minkunna idinka idinka mid ah ajran caiima lilmuxsinaati minkunna xaal idinka mid yihiin ajran cadiima jawaabka wa kaa ajar weyn ayaa ilaahay u dalbay oo u diyaariyey waa waxaan ili arag dhagi maqal qof bini aadan qalbigii ku soo dhicin waana jannada weeyaan hadda iyaguna waxay dhaheen markii hore kisre iyo qaysar iyo dumarkooda waxay adduun xulli iyo bilad iyo dahab iyo haystaan waan la arka innaguna hawshaanaan ku jirnaa iyo baahidan iyo howlahan dumarka markaa joogay sagaal dumar ay ahaayeen xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam aayadda aayaddu takhyiir baa la soo deji yaa nisaaa annabiyi nebiga xaasaskiisiiyo baa la yidhi misna man yaati tii la timaado minkunna xaalay idinka idinka mid tahay bifaaxishatin xuma faaxisho mubayinatin cad dembi kabiira ama dembi xaddhaaf ama wixii la mid a yudaacaf loo laalaabeen lahaa iyada alcadaabu cadaabkaa loo laalaabayaa ducfayni laba jibar laydinkama fulayn hogaankii dhammaadn waxaad tihiin dumarka iyo ummadda mucallimaad baad xasaaskii nebigaati gabadhii xumin la timaada ciqaabka gabadh caadiya ku dhici lahayd laba jibaarkeed baa loo laalaabaya leanna waxaa la yidhi qofka weyn dembiga uu la yimaado waa weyn yahay wain kaana saqiiran xataa dembi yar hadduu la yimaado qofka weyn aan laga filayn wax weyn bay u qormaysaa ka dhiganta yudaacaf laha alcadaabu dicfayn wa kaana daalika arrinkaasina wuxuu ahaaday cala allaahi ilaaha yasiira marka maxay ka dhigan tahay cadaaladii baa marka saas meesha hadda binu aadanka qofka maamulka ama xukunka amay arrinta haysa aa laga yaaba caa'iladiisa iyo qoyskiisa iyo dadkiisa inuusan kontaroolnayn oo qodobna qaban oo aayadna qaban oo xeerna qaban oo cidna aysan wax ka goyn karin idinka xaasaskii nebi maxamed baabateen haddiiba tiix faaxisho la timaada lamaba imaane waxa weeye cadaabkaaba dicfayn looga dhigayaaba wa kaana daalika kaasina wuxuu ahaaday cala allaahi ilaahay dushiisa yasiiraa ciqaabkaas ilaahay agtiisa waa sahlan yasiiran cid ka mancin kadhaa ma jiro sidaa haddii la yidhi oo hadalkaa loo soo jeediyey hadde gabdhihii waxay wada doorteen ilaahay iyo rasuulkiisaay doorteen halkaasaana arrintii ku dhammaatay qadarka waxaa la yidhahdaa fa biqadri اlqurbi min rasuulilahi hadba intoo dhowaanshaha nebiga loo kala dhow yahay baa yakuunu lqurbu min allaahi dhowaanshaha ilaahayna ahaadaa qofkii rasuulka raaca oo u dhow baa ilaahayna usii dhow macnaha weeyaan darsigeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab